magaalada kismaayo xarunta kumeel gaarka dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu xusayay xuska maalinta cunnada adduunka oo lagu lamaaniyay maalinta beeralayda soomaaliyeed munaasabadda ay soo qabanqaabisay wasaaradda beeraha ee waraabka jubbaland ayaa waxaa kasoo qaybgalay qaar ka mida golaha wasiirada dowlad goboleedka jubbaland iyo qaar ka mida xildhibaanada golaha wakiilada jubbaland maamulka degmada kismaayo iyo wakiilo ka socday hay-adaha caalamiga ee bahodaagta la ah wasaaradda beeraha ee waraabka jubbaland qeybaha kala duwan ee bulshada intii munaasabadda ay socotay inteeda badan waxaa looga hadlay lagu soo bandhigay mudnaanta bulshada soomaaliyeed ay u leeyihiin isticmaalka noocyada kala duwan ee dalagyada beeraha sidoo kale waxaa looga hadlay xoojinta wax soo saarka beeraha iyo sidii loo dhiirigelin lahaa dadka beeralayda ugu horreyn guddoomiyaha iskaashtada beeralayda degmada kismaayo shamse xuseen ayaa waxa ay sheegtay in beeralayda ay wasaaradda beeraha jubbaland mar walba kala shaqaysa sidii ay u horumarin lahaayeen wax soo saarkooda waan soo dhawaynayaa maanta waa maalin kale oo weyn oo farxad nooleh waa maalintii cuntada adduunka lix iyo tobanka oktoobar runtii wasaaradda beeraha haddii aan ku hormaro waxqabadkeeda halkan kuma aan soo koobi karo annagu haddaana iskaashtada beeraha annagoon u haynin niyad iyo hididiilo aan beerahaas aan ku tabcano ama aan iskaashtooyin gurubaysi aan ku samaysano cidda kaliya oo nagu wacyigelisay oo nagu dhiirigelisay waxay ahayd wasaaradda beeraha dhanka kale wasiirka wasaaradda beeraha ee waraabka jubbaland mudane geelle maxamed aadan ayaa sheegay in tabcashada beeraha iyo weliba wax soo saarka dalagyada looga bixi karo baahiyaha kala duwan ee gacan horsiga bulshadeena soomaaliyeed ay wajahayaan waxaana uu sheegay bulshada ku dhiirigeliyey inay xoojiyaan wax soo saarka beeraha iyo ku tiirsanaanta dalagyada kasoo go-a gudaha dalkeenna ujeedada xafladan waxaa weeye isxasuusin baraarujin is-ogeysiin inaan is-ogeysiino xooggeenna iyo dhulkeenna inaan ku baahi bixi karno inaan isxasuusinno baryo bini-aadan inaan laguna hodmayn laguna noolaanaynin inaan sheegno shacabka reer jubbaland inay xusuusan tahay dowladdoodu qorshihii guud ee istiraatiijiyadeed ee ay u samaysay shacabka reer jubbaland god cusbo ilaa reestemboone inta u dhaxaysa walaalayaal xilligan xilligiisii xafladdan aan halka ku qabsannay waa laba maalmood oo isa saaran maalinka beeralayda soomaaliyeed iyo maalinka cuntada adduunka oo aanu isu rarray maxaa yeelay shan iyo tobanka oktoobar waa maalinka beeralayda soomaaliyeed maalinka lixiyo tobnaadna waa maalinka cuntada adduunka walaalayaal dowladda jubbaland oo ugu horeeyey madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam waxay go-aansadeen baryada tacab in lagu bedelo si kastaba ha ahaatee munaasabadda lagu xuseeyay maalinta cunnada adduunka oo ku beegan maanta lix iyo tobanka bisha oktoobar ayaa waxaa sidoo kale lagu lamaaniyey munaasabadda maalinta beeralayda soomaaliyeed oo ku asteyrneyd maalintii shalay ahayd iyadoona labada munaasabadood maanta lagu xusay gudaha magaalada kismaayo